taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiishta puntland genaraal axmed cabdi xaashi b arow oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a ayaa sheegay in ciidamada daraawiishta puntland ay saaka waaberigii dib u qabsadeen tuulada af urur oo muddo labaatan cisho ah gacanta ugu jirtay xarakada al-shabaab garabkooda ka dagaalama buuraleyda galgala waxaana uu sheegay intii howlgalka ay ku jireen in aysan ka hor imaan wax iska caabin ah saasha adigu waa berigii ayaanu ku guuraynay degmada afurur oo horay si khatarada looga soo baxay oo ma garanaysaa cadow ay yimaadeen cadowgiina markay ogaadeen inaanu kusoo fool nahay sidii awalba ay yeeli jireen way ka carareen meesha wax iska caabira oo naga hor yimin ma jirin ciidanka saan ugu soo baxnay uga soo baxnay aaggaad ciidanku deganaayeen adigu si habeennimaanu soo duuraynay oo ku gallay magaalada rug baanuna kusoo gallay magaalada afur waxay saaran tahay calmadow yacni bay afka ku haysaa hoosteeda weeye dee markii ay cararayaaneen waxay u cararaaneen meelahaas oo climate sars leh leh oo cimilada ka duwan puntland teeda kale leh bay galaan taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiishta puntland oo aan wax ka weydiiyey sababta ciidamada daraawiishta puntland ay horay ugu banneeyeen fariisinkii ay ku lahaayeen tuulada af urur ayaa sheegay in arrinkaasi uu ahaa khalad ka yimi dhinaca ciidanka islamarkaasna ay xalliyeen walaal waxaa sababay khalad annaga dhexdeeda ka yimi buu ahaa oo ciidanka oo laisku bedeli jiray oo ma garanaysaa tarahoodii ogaa waktigii isku beddelku raagay bay ahayd haddana hawshaas waa xallinay ilaah mahadiis puntlandna hadde ciidan fara badan bay leedahay walow aagag badan ay kaga furan yihiin colaad iyo meelo badan ay kaga furan yihiin xagga bariga oo soona qandala xagga buuraha galgala iyo hadda gobolkaas nimankaas hadda sheeganaya dhulka puntland qaarkiisoo somaliland ah marka waxa weeye hase yeeshee marna anoo ka welweli mayno ciidan la-aan waanu soo buuxinay aagii ciidan fiican baana hadda jooga qaladkaasuna waa dhacay
dhinaca qandala in isgaarsiintu ay ka go-an tahay dhowr beri maxaa sababay meeshaas cadow baa jooga daacish oo qoladan kuwa kan halka jooga aan la mid ahayn kuwo kala ah iyaguna soonaha hadda muddo aan ogaayaba hadda aan maqlaayay isgaarsiintu waa ka yar xun tahay ciidanka badda b m b f oo qandala jooga waa la xiriiraa ciidanka iyaga meelaha gaarka ah ee beelwacata iyo dhul badan noo jooga waa la xiriiraa waana caadi guddoomiyaha tuulada af urur maxamed geedi saalax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulada af urur ayaa v o a uga warramay xaaladda deegaankaas dalka dadka deegaanka waa nabdoon yahay waa caafimaad qabaan wax idin yeeshay ma jirdo ciidamadu waxay naga maqnaayeen labaatan beri bay naga maqnaayeen waa noo soo laabteen oo saaka aroortii ay noo yimaadeen wax dagaala iyo wax dhib oo la kulmana ma jirdo nimanka al-shabaab waa yimaadeen cidna wax kuma yeelin dadka waxay gelin bay warteen dabadeed nagana iskaga tageen dee anagu meel hadda ku sugayna ma joogi karaan
waxyaala ay ka wacyigeliyeen maxaa ka mid ahaa
de waxaa ka mid ahayd kuwekaaga dantiina nina ha u danaynina dalkiina iyo dadkiina u danaya dadka mucaaradka ay ku yihiin oo dawladda way ka wacyigeliyeen wayna kala hadleen harraacina la yidhahdeen magaalada jawigeeda ka waran tan iyo intii ciidamada ka maqnaayeen dadku wax walbaale weye wax ka maqan iyo wax jooga labadaba waa leeyihiin laakiin cid wax yeeshay ma jidho magaalada waa shaqaynaysay maqaaxi waa shaqaynayeen adigu waala deganaa cidi kama guurin ciidamada puntlandna waana soo gaareen saaka way yimaadeen wax dhiba lama kulmin haddana way ku sugan yihiin goobta waana joogaan waana degeen markii ugu horreysay ee al-shabaab ay gacanta ku dhigaan baa af urur
markii ugu horreysay ay gacanta ku dhigaan dhowr jeer baa hawli ka dhacday waad og tahay in badan baa hawli ka dhacday waad og tahay markii ay ugu horreysay ay gacanta ku dhigaan wey tuulada af urur oo magaalada boosaaso u jirta siddeetan iyo shan kilomitir waxa ay cirifka ku haysaa buuraleyda galgala waana goob dhowr mar ay dagaalo ku dhex mareen ciidamada daraawiishta puntland iyo xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda galgala waxaana jira qaraxyo iyo weeraro ururka al-shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada af urur kuwaa soo dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo hanti la gubay hase ahaatee muddadii koobnayd ee ay gacanta ku hayeen xarakada al-shabaab iyo iminka oo ay dib u qabsadeen ciidamada daraawiishta puntland ma jirin wax dagaal ah oo ka dhacay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso